إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland ayaa wuxuu ka socdaa magaalada garoowe ee xarunta maamulkaas wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ka warbixisay mashaariic wax ku ool ah oo ay gobolkaasi ka hirgeliyeen deegaanka ceel cali axmed ayaa laga hadalhayaa meydadka ciidamadii doraad lagu laaya duleedka deegaanka kuwaasi oo shalay galab tuulada la keenay iyagoo dildilaacay odayaasha shabeellada dhexe ayaa ka hadlay weerarkii xarakada shabaabul mujaahidiin ku laysay ciidamada danab ee maraykanku leeyahay iyagoo baaq u diray dadka wiilashooda la askareynayo madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa lagu eedeeyey inuu sabab u yahay xal u helid la'aanta dagaalada beelaha ka dhexeeya ee warshiikh duleedkeeda ka socda dadka ku dhaqan magaalada cadalle ee shabeellaha dhexe ayaa ka walaacsan haaman afka ka xiran oo baddu soo caarisay imaaraadka carabta ayaa maamulka nusayryada ee bashaar al asad ugu baaqay inuu ka soo qayb galo shir looga hadlayo arrimaha cimilada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoona qarax lagu weeraray wasaaradda gaashaandhigga ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen suuqa weyn ee degmadooda jir ee magaalada muqdisho waxay ku dileen maxamed wehliye oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta minishiibiyada askarigan la dilay wuxuu ku caanbaxay sida aan xogta ku helnay dhibaateynta ganacsatada suuqa weyn ee degmada wadajir iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan degmadaas cabasho badan oo dadweynaha kaga timid ka gadaal mujaahidiintu waxay qaateen in askarigan ay dilaan ciidamada mujaahidiinta sidoo kale waxa ay howlgal qarax ah la beegsadeen bar kontarool oo laga ilaaliyo wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ku leedahay magaalada muqdisho dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland ayaa wuxuu ka socdaa magaalada garoowe ee xarunta maamulkaas xilli dambe habeennimadii xalay waxa uu dagaal qaraar magaalada garoowe ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland dagaalka ayaa wuxuu yimid ka gadaal markii ciidamada badda ee maamulka puntland islamarkaana ay mushaarkooda bixiso dowladda imaaraadka carabta hubkoodana siiso ay weerar ku qaadeen sanaadiiq loogu talagalay waxay ugu yeereen doorasho kuwaasi oo ay wadeen ciidamo ka soo horjeeda islamarkaana taabacsan deni maleeshiyaadka ay imaaraad ku tababareen ayaa waxaa la sheegay inay ka socdaan dhanka siyaasiyiinta dagaalkan wuxuu yimid saacado un kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka puntland ay ku dhawaaqeen in la joojiyo doorashada qof iyo cod si bay dhaheen aysan sabab ugu noqonin qallaaso siyaasadeed iyo sidoo kale mid amni lama garanayo weerarkaas khasaaraha rasmiga ah ee uu sababay maadaama uu xilli habeen ah dhacay waxaana ilaa iyo hadda wararku ay sheegayaan in labadan ciidan ay ishor fadhiyaan si kastaba dhowaan ayaa maamulka puntland waxay sheegeen in cid allaale ciddii isku dayda ama siyaasigiisu abaabula weerar ka dhan ah doorashooyinka ama qallaase amni abaabula ay hantidiis la wareegi doonaan isagana ay maxkamad la tiigsan doonaan wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ka warbixisay mashaariic wax ku ool ah oo ay gobolkaasi ka hirgeliyeen maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya
waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo jeediya kelimad uu kaga warbixiyey waxqabadka wilaayada ayaa ugu horeyn ka hadlay halka uu dhaco gobolka bakool wilaayatu bakool alislaamiya waxay ka mid tahay wilaayaadka islaamka ee lagu maamulo shareecada islaamka ee bariga afrika gaar ahaan soomaaliya xuduudaha gobolka bakool xagga koofureed waxaa xuduud la leh wilaayada islaamiga baay xagga barigana wilaayatu hiiraan xagga koonfur barina waa shabeelle assufla xagga galbeedkana waa wilaayatu geda alislaamiya xagga waqooyigana soomaali galbeed ee muxtallada ah ee cadowga haysto gaar ahaan gobolka afdheer
gobolka oo ka kooban shan degmo ayaa qaybo ka mida waxaa haysta oo ku go'doonsan ciidamada xabashida itoobiya gobolka ayaa dhaqaale ahaan ku tiirsan xoolaha iyo beeraha wilaayada oo jirta siddeed iyo toban bilood tan iyo markii laga jaray wilaayada baay ayaa ku tallaabsatay horumar dhinacyo kala duwan leh iyadoo dhanka kale martigelisay dagaallo taariikhda galay oo ka dhacay caato iyo yed dagaaladaasi ayaa khasaare dhabarka loogu saariyey ciidamada newbolis sheekh cuthmaan abuu cabdiraxmaan waxa uu sheegayaa in wilaayadu ay dhanka kale xoogga saartay dhinaca dacwada muddadan hadda aan soo sheegnay waxa ay qabteen dowlaadka haddii aan ka hormaro dowlaadka sharciga ah boqol toban iyo kow dowro ayay qabteen waa dowlaadka ugu waaweyn markii lasoo xulo oo lasoo khulaaseeyo dadka ka faa'iidaystay dowlaadkaas tiradooda waxay gaaraysaa toban iyo kow kun siddeed boqol soddon iyo lix qof intaa waa dowlaadka sharciga ah xagga macaahidda iyo madaarista iyo maraakista la furay haddii aan wax yar dul istaag aan sameeyo inta wilaayada ay jirtay madaarista iyo macaahidda la furay iyo maraakista waxay gaarayaan ilaa soddon iyo labo oo ay isugu jiraan macaahidda markaan leenahay macaahidu khadiija khadiija bintu khuweylad gabdhaha marka muslimaadka eh lagu diyaarinaayo daaciyaad lagu diyaarinaayo ilaa saddex machad ayaa ku furan wilaayada machadu shareeca ayaa furan waxaa kaloo jirto xagga madaarista markii la yidhaahdo madrasatu sacaada oo ah xalaqo ciyaalka qur-aanka dhameeyey culumta sharciga asaasiyaadka ee lagu baro masaajidada maaragtay khamiista iyo jimcaha wax looga akhriyo iyadana maaragtay way furan tahay ilaa laba meelood ayay ku furan tahay sida xudur iyo rabdhuur oo kale kulamo kala duwan oo u dhexeeya wilaayada bakool iyo qabaa'ilada gobolka dega ayaa dhacay waxaana guul iyo dhaqangal ku soo idlaaday waxyaabihii laga wada hadlay weliga bakool markan waxa uu milicsaday wax qabadka wilaayada ee dhanka arrimaha bulshada wilaayadu inta ay jirtay waxyaabaha ilaahay subxaanau watacaala inoo suurtageliyey waxaa ka mid a koow xafrul aabaar ceelal la qoday baa jirtay oo riig ah waxaa xusid mudan gobolka bakool meelaha uga oon badan ama baahida biyaha aad maaragtay ay u daran tahay ayuu ku jiray bifadlillaahi wa biraxmatihi hadda maaragtay ceelal baa loo helay meelihii ugu dardarnaa meelo kaloo hadda weli ay noo dhiman yihiin insha allahu tacaala aan ku rajaweynahayna way jiraan ilaa lix ceel oo riig ah ayaa wilaayadu ay qoday degmada waajib haddii aan ku hormaro buurdhuxulle ayaa ceel riig lagu qoday oo magaalo aad u weyn ah oo runtii oon maaragtay baahadlen uu ku jiray sida oo kale ceel ansaarna iyadana ceel baa loo qoday kan buurdhuxullo waxa waaye tubogelina lagu sameeyey maasha allah dadkooda maanta maarata tubay maaragtay biyaha ay ka cabaan ilaahay baa ku mahadsan waxaa kaloo ceel lagu qoday degmada rabdhuure iyadana maaragtay ceel baa loo qoday walow biyihii uu noqday biyi dhannaan ah ama qaraar ah kadibna maaragtay wilaayadu u keentay mushiin ama qalab oo biyaha kala sifeeyo oo nadiifiyo loo diyaariyey oo maanta ilaahay fadligiisa uu dhex yaalo rabdhuurre ceelkan uu qodan yahay hawshiis insha allahu tabaaraka watacaala ay sii socto degmada xudur saas oo kale laba meelood ayaa ceel riig lagu qoday sida senyalow iyo tuulo kalo hoos tagta abaqbeday ugu dambayntii qaybta koowaad kelimadan waxa uu gabagabadii waaligu kaga hadlay waxqabadkooda ku aadan dhinaca maxkamadaha xisbada iyo qudaadda wilaayada maraakisulxisba ama xabsiyada ama saldhigyada aad iyo aad baa juhdi loo geliyey dhinaca maxkamadaha markii aan fiirino maxkamadaha iyagana saas oo kale ilaa afar maxkamadood ayaan dhisnay oo wilaayadu ay dhistay qaarna maaragtay dayactir ay ku jiraan iyo qaar dhismo ay isugu jiraan allah subxaana wa tacaala baa ku mahadsan iyagana hoogaa waxbaa maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu soo hortegeliyey waxaa kaloo xusud mudan qudaadda wilaayada dhammaan magaalooyin waaweyn hadda shan degmaan sheegnay laakiin magaalooyin waaweyn oo degmo u qalmaa jiro oo laba qaadi joogta qaarkood dhammaantooda waxaa waaye wilaayada juhdi baa gelisay si ay u kaalmaystaan ayay wilaayada juhdi u gelisay waana loo dhammaystiray si tartiib tartiib ay u dhammaystirmeen
deegaanka ceel cali axmed ayaa laga hadalhayaa meydadka ciidamadii doraad lagu laaya duleedka deegaanka kuwaasi oo shalay galab tuulada la keenay iyagoo dildilaacay warkaas iyo war kale oo ku saabsan odayaasha shabeellada dhexe oo ka hadlayay weerarkii xarakada shabaabul mujaahidiin ku leysay ciidamada danab ee uu maraykanku leeyahay baaqna u daray dadka wiilashooda la askareynayo waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac dagaalkii dorrad gelinka hore ka dhacay deegaanka seban sabley ee cirifka waqooyiga gobolka shabeellaha dhexe ayna ku leedeen ku dhowaad soddon askari oo ka tirsanaa ciidamada danab la yidhahdo ee maraykanku uu leeyahay waxa uu sababay in ay argagaxaan ciidamadii soo haray ee soo cararay iyo weliba kuwo kale oo ceel cali axmed jooga taasina waxa ay keentay in ay suurageli weyso in dhaqso meydadka la doono doraadgelinka hore waxaa ceel cali axmed ka jiray in dib loo noqdo oo meydadka askarta lasoo qaado laakiinse taa waa lagu dhici waayey meydadka ayaa habeen hore ilaa iyo shalay gelinkii hore waxay beelaha u ahaayeen dugaagga qaybihiisa kala duwan sida weerka dawacada iyo gaduudanaha ugu dambayntii ciidamada oo amar kama dambays ah la siiyey islamarkaana ay kor ka ilaalinayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa waxay ka baxeen ceel cali axmed inkastoo deegaanka seven sabley aanu ceel cali axmed aada uga fogeyn haddana ciidamadu dhaqse ma gaarin halkii meydadku ay yiileen sababtoo ah waxaa jirtay cabsi saa'ida oo la xiriirtay in xarakada shabaab ulmujaahidiin ciidamadoodu ay dhabaha ku jiraan amaba halka meydadku yaalaanba ay dhufaysyo kaga jiraan goor dambe ayaa ciidamada oo ayaga qudhooda oo argagaxsan waxa ay tageen halka meydadku ay yiileen wayna soo qaadeen bulshada ku dhaqan ceel cali axmed ayaa si weyn u hadalhaya meydadka deegaankooda la keenay odayaasha ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe oo u warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan waxa ay sheegayaan in ciidamadan markii lagu leynayay deegaanka seven sabley ay doonayeen in bulshada ay dhibaateeyaan nabadoon cabdi fiigaal oo ka tirsan nabadoonnada gobolka shabeellaha dhexe waxa uu tilmaamayaa in ciidamadu ay rabeen in ay kufsadaan hablaha reer baadiyaha ah islamarkaasina ay dhacaan dukaamada tuulooyinka ku yaala laakiinse xarakada shabaabulmujaahidiin arrinkaa ka hor joogsatay oo ay dhegta dhiigga u dartay ciidamadii damaca guraacni ku jiray markii da shalay meesha socdeen waxay u socdeen inay gebdhaha ceriga la jiro iyo dadka dukaamanka jooga iyo bilaqaystaan usoo baxeen markay usoo baxeen shabaab meesha ma joogo ka sifeeya seman sabley oo qabar shiraa yidhin moogta wax sifeeya maagin shalay asaa inka lagu suulgooye waa loo gambaday xabada afka laga gelshay marka waa ku cagabeeleen nimankaas waxaan kula dardaramayaa inay waddankan inooga baxaan lagana heri ma doono waana ku baabeen meesha xawaaley shatiqay uga tegeen tuuray galcad uga tegeen xasan waaye ninka la yidhaaho hilulagaa waxay uga tegeen ninka la yidhaaho xasan cali indhoole igu tegeen war meesha waa ku baaba'een waddankan hanooga leexdaano waana ku baaba'een meel kasta waxay ugu tegayaan xamar hadda waxay ke dhega dheera nin la yidhaha hadda soo gaansho xilligii hore meesha uga tegeen budbuday uga tegeen shalay nin la yidhaha maslaxaa soo gaansho oo abgaalo ehelada ebaala meeshuu yaal hadda meesha anigu saasuu weran yahay waxaan kala baa waxaan muslimiinta ugu baaqayaa inay ka fogaadaan kuwaan hadda galana ha ka towbakeena hadda rag towbakeena berigana soo gaara waa soo dhaweynaynaa gacmo furnaan ku soo dhaweynaynaa qaybta kalena ha ka yimaadina dadka la duufiyey waxaa xusid mudan in ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay qaadeen meedadka shan askari oo ka mid ahaa kuwa ay ku laysay seven sabley islamarkaana ay geeyeen deegaanka budbud ee gobolka galgaduud halkaas oo bulshada deegaanku usoo daawasho tageen shantaa askari meedadkooda ka mid maahan kuwa ciidamadu ay dib u qaadeen ee lagu celishay ceel cali axmed lamana helin awood iyo fursad lagu doono toona dagaalkan u dambeeyey waxaa ka horreeyey kuwo kale oo ay ku leedeen ciidamo badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah nabadan cabdulla tuure oo ka tirsan waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa su-aal muhiima waxa uu weydiiyey ciidamada uu soo abaabulay madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay anugu halkan war badin maayo waxaan u soo jeedinayaa xasan mintil waxaan u soo jeedinayaa kuwa ka daba ordaya amba gorgor ha loo bixiyo amba gantaal ha loo bixiyo amba bangaraaf ha loo bixiyo amba maalin walba tubaha ku la-anaya ma isweydiiyeen raggaas ma isweydiiyeen xasan garguurte iyo nimanka lamidahoo saraakiisha oo ciidamada hogaansha wax ay dhaleen oo dagaalka ku baktiya horta ma la arkay su-aashu waa taas waxaan anugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa raggaas dadkii dhalay iyo aabbayaasha dhalay iyo hooyooyinka dhalay waxaan leeyahay xasan garguurte ilmihiisa yurub oo u dirsayay hal gabaroo ku hayo daawo ka daba sida nimanka lamida oo saraakiisha oo sani iyo udawaay lamid iyo jacfar gana dheerane wiil la dhashay amba mid ay dhaleen dagaalka kuma jiraan maalin walba budbud ayaa looga tagaa ilmahoori markaasaa looga cararaa sidii dameer hogey inta iska soo baxaana maalin aana ku daataan marka anugu waxaan leeyahay diintaanu waa iftiin nin allaala ninkii soo aadoo dulmiyane sidaasoo ugu baktinaya meel asaga haad bufeenanaysaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo askar aad u fara badan ku waayey dagaaladii ugu dambeeyey ee muddadii sanadka ee xilka hayo uu soo qaaday ayaa iminka waxa uu wadaa qorshe uu ku askaraynayo dhallinyaro badan oo reer miyi ah kuwaas oo laga soo aruurinayo gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan nabadan cabdulaahi xasan caraay oo ka soo jeeda degmada aadan yabaal ayaa arrintaa ka warramay waxaanu ugu baaqay waalidiinta dhalay dhallinyarada la askaraynayo inay arrintaa ka hor tagaan shalay hadduu macaalusiidii ku fashilmay oo macaalusiidii magaceeda oo baaba'ay oo bangaraaf magaceeda oo baaba'ay oo gorgor magaceedii baaba'ay wuxuu la yimiday ciidamo oo leey imaaraad ay maalgelinay dadoo soo aruuriyey qabaa'ilada xawaadlaha qabaa'ilada kaloo abgaalka waxbuu ka soo aruuriyey hadda degmada aadi baa u kulantay aan ugu hayaa meeshaasuu ku hayo dadka uu ku soo aruurshay meeshaasay joogaan wuxuu leeyahay turkiyaan geyna oo waxbaan ku soo bara war waxaan leenaha laga joog ummadda waxaan u wacyigelinaynaa oon ogeysiinaynaa waxa annagu aan ka ognahay waad ka og tihiin haddaadna ka ogeyn hadda ogow dowladda federaalka iyo shisheeyuhu ma daayaan inay soo tababaraan maleeshiyaad iyo ciidamo islamarkaasina ay keenaan furumaha dagaalka xarakada shabaab ulmujaahidiinna ma joojiso in ay weerarto oo ay cagta mariso
madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa lagu eedeeyey inuu sabab u yahay xal u helid la-aanta dagaalada beelaha ka dhexeeya ee warshiikh duleedkeeda ka socda sannado mahad ayaa faahfaahinaya
dagaal beeleedyo qaatay muddo sannado ah oo ay isku laynayaan qabaa'ilo soomaaliyeed oo walaalo ah ayaa weli ka socda deegaano ka agdhow magaalada warsheekh oo ka tirsan shabeellaha dhexe dadka ku nool halkaasi oo ka hadlay dhibaatada ka jirta deegaankooda ayaa sheegay in sii socoshada dagaaladan uu sabab u yahay madaxweynaha maamulka loogu yeero hirshabeelle ee shisheeyuhu dalka ka hirgeliyey mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa tilmaamay dhibaatada ay la nool yihiin dadkii ku barakacay dagaaladaas
meeshaan hirshabeelle waxaa taallo dhibaato soo raagtay aada u dhibaato badan toddoba sano sii ji soo jiitamaysay dadkii ehelka ahaa ay cadaalad waayeen wax wax kala yaraa waayeen wax wax kala kala saaro waayeen cali guud laawana uu sabab u yahay in bugtadaasu caafimaad loo waayo dhibaatadaasu ay baahdo dadkii ay kala fogaadaan tuulada la yidhaha burdheere toddoba sano ay koogaar toddoba sano ayay dadkii ka maqan yihiin degma meeshaas ku noolaa deegaankaas ceelashoodii la gubay guryahoodii la gubay qaxooti ku ah waddooyinka qaxooti ku ah waddooyinka sidoo kale xildhibaan xaadoole oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa cali guudlaawe ku eedeeyey inuu iska indhatiray dagaalada ka socda shabeellaha dhexe ee ay isku laynayaan qabaa'ilada deegaanada ay haatan colaadu ka jirto marka waxaan waxa waaye walax cali guudlaabe oo maxay ahayd iska indhatiraayo waaye waxna laga sugi maayo ninka la yidhaha cali guudlaabe wax laga sugaayo haba yaraatee ma jiraan wax laga sugaayo ma jiraan wax gobolkan toban sano joogaa waxuu ka qabtay lama arko hadda dadki waa isdilayaan waa islaayhayaan waa ujeediyaa saaka anigadaana kula hadlayo wallahi inay qof la dilo lama dilo kala mehdi shaqana kuma leh dagaal beeleedyo aan kala joogsi lahayn oo lagu xasuuqay maato badan oo ay ku jireen waayeello iyo carruur islamarkaana lagu gubay guryo iyo tuulooyin ayaa ka jiray deegaano dhaca gagaarka raagaceelle cadale iyo warsheekh maamulka hirshabeelle ayaana lagu eedeeyey in uu muddada intaas la eg hurinayay colaadanay isku laynayaan qabaa'ilada walaalaha ah dadka ku dhaqan magaalada cadal ee shabeellaha dhexe ayaa ka walaacsan haaman afka ka xiran oo ay baddu soo caarisay maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
dadka ku dhaqan deegaanka cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan ayaa kacabanaya haaman ay badda soo ceerisay kuwaas oo ay soo daadiyeen maraakiibta isticmaala badda waxay sheegeen in dadka shacabka ah ay aada ugu dhib qabaan haamanka ay kusoo daadinayaan badda maraakiibta ayna ka baqayaan inay ku qarxdo ama ay ka dhalato cudurro halis ah mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in biyaha badda ay soo ceeriyeen haan weyn oo aanan la ogeyn waxa ku jira wuxuu kaloo tilmaamay in haan kasii horreysay ay taalo muddo toddoba bil ah meeshaan waxaa yaala fuustooyin buuxa oo wax ku jira qof isku sheegi karta aan la arag qofta u dhowaata waa ka carooysa qof la habeen dambe ku qarxa mase habeenka ka xigay qarxi doontaan ugu jirta dadku waa ka carraan wixiina cidahay dhex yaalleen dowladda hirshabelle waxaan uga baahan lahaa waxaa inay dadka iyadaa aan waxay tahay hoggaankeedii ay waxaan dadka xal ugu keentaan rabnaa bismilla waa kala horreeyaan toddoba bilood ay taallaa midna haddeerow marka meelahan kusoo tuuray sida la ii sheegay iyadoo cusubay maas taallaa kollayba un gaal qur-aan nooguma soo dhex jirinaa isleh soo rido dhib muslinkiisa
sidoo kale dadka deegaanka ayaa codsaday in wax laga qabto arrintan taagan cid ugu jawaabta aysan jirin caqabado badanna waa ka jiraan magaalada haaman waaweynaa meeshaan yaallo oo laga cabsiyo uhaayo inay dhibaatooyin weyn magaalada u geystaan oo cudurro halisa ay ka dilaacaan oo qaarkood xataa ay fuqow haayaan hadda dabool oo ay korka ku lahaan ay ka fuqow haayaan oo ka boqow hayno meel ay ka yimideen aan cidi helin alxamdu shukran markaa haddii nagala caawi karo meeshaas in nagala caawiyaan rabnaa baahalahaas ama la duugo ama badda inta wax lagu xiro noogala sii jiido nagala dhaqaajiyo magaaladan waa magaalo aad u wanaagsan waa aragnay laakiin baddaa marmar naqsan jirta laakiin hadda aaday noogu daaheen laba xabo waa mid hadda dhaweyta mid wadna siminayba taallaaba marka ilaahay duul barakaa noo bixiyo oo naga jiida ama naga dhaqaajiya ama baddo inta soo weynaata naga naqsata gudoomiyaha maamulka hirshabeelle ugu magacaaban deegaanka ayaa sheegay in iyaga aysanba waxba ka qaban karin islamarkaana ay wada xanuunsan yihiin qaarkood dadka ku dhaqan deegaanka mas-uulkan ayaana sheegay in mararka qaar ay iska qaadaan haamaha ayna isaga fogeeyaan xeebo kale fustooyinka way nagu badan yihin weliba intaad aragteen way ka badan qaar way iska qarxaan waa dhimo weyne ee dadaal badan ma jiro qaar qoortaan ka qabanaa baddan ku dhaqaajinaa qolo kaleo soomaaliyaan u dhaqaajinaa ilaa badlayda iyadaa go'aan gaarta haddii dawlo iyo cid kastoo ka cabata da shan sano lix sano ka cabasho haynaa waxaan dadka cadale kulli maqaarkooda waa bukaa aniga laga bilaabo qofaan isxogayn cadala ma joogto waxaayana lama yaqaano elerjika kulli dadkii oo dhan ku dhacda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa baddi iyo berigaba beelaha ugu dhigay shisheeyaha kusoo duulay dalka iyagoona ka fala waxay doonaan markay doonaanna badaha sun kusoo daadiya markay doonaanna kheyraadka gurtaa warka subaxnimo saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon imaaraadka carabta ayaa maamulka nuseyriyada ee bashaar al asad wuxuu ugu baaqay inuu kasoo qayb galo shir looga hadlayo arrimaha cimilada warkaas waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir dowladaha carbeed gaar ahaan kuwa dhaca mandiqada khaliijka ayaa u tafaxeedanaya sidii ay u dhaqangelin lahaayeen go-aankii dhowaan ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ee dib loogu soo celiyey nidaamka nuseyriyada xubinnimadii uu ku lahaa ururkaas wakaaladda wararka suuriya ayaa sheegtay in madaxa nidaamka nuseyriyada mujrimka lagu magacaabo bashaar al asad uu casuumaad ka helay dhigiisa imaaraadka carabta maxamed bin saayid si uu uga qayb galo shirka cimilada ah ee qaramada midoobay ee ka dhacaya magaalada dubay ee iskutagga imaaraadka carabta nidaamka bashaar oo la ogaa wixii uu u geystay shacabka muslimka sunniga ah ayaa mar kale kasoo muuqan doona golayaasha ururkan jaamacadda carabta oo ah urur loo dhisay sidii uu u kala geyn lahaa dadka muslimiinta caalamka waa urur qowmi ah oo ka shaqeeya sidii muslimiinta looga dili lahaa ruuxda midnimada iyo inay isku gurmadaan casuumaadda ka timid imaaraadka carabta ee loo fidiyey hogaamiyaha suuriya ayaa ka dhigan shirkii ugu horreeyey oo dowli ah kaas oo uu kasoo qayb galo hogaamiyaha dhigyacabka ah ee nidaamka nuseyriyada tan iyo wixii ka dambeeyey markii dib loo soo celiyey kursigii uu ku lahaa ururkaas kadib maqnaanshiyo laba iyo toban sannadood qaadatay mahadsanid haashim cabdinaasir warkii subaxnimo oo saakayaad kala socotiin idaacadda islaamiga alfurqoon dhegaystayaal waynaga intaa